sanankii oo dhantood dambi la-aan ma tihi salaadan hadda markaad tukato oo dhaafto wixii ka dambeeya dembigaad gasho waxaad tiraysa ta soo socota sooma taa kadib waxaad gashana ta soo socotaad tiraysa zamanka oo dhan iyo waktiga oo dhan waxaad dembi gasho o dhan marka waa la tiray wadalika dahru kulluhu macna marka zamankii oo dhan waxaad gelaysay saafi baad ka taha waad ka dhaqan tahay mana waxaa kaa dhaqday salaadii lakin salaadaasi waa salaada loo tukaday qaabkaa soo sheegnay mana oo khushuucdeed iyo rukuucdeed waxaa dhamaystay waqad sallaa wuu tukaday nebigu sal lay slam fii khamiisatin buu ku tukaday maro khamiisa maro ayuu ku tukaday nebigu sal lay slam yani waa maro ama yani khazi ka samaysan khazi ka samaysan ama ka samaysan suuq oo xoogaa calaamada leh waqad sallaa wuu tukaday nebigu sal lay slam fii khamiisatin maro ayuu ku tukaday maradaasoo laha iyadoo u sugnaaday aclaamun calaamado sheexidimay leedahay xariiqimo macnaha waxa weeyaan midab kale ah bay leedahay maradaas fanadara wuu fiiriyey nebigu sal lay slam ilaa aclaamiha calaamadaheedii buu fiiriyey nadratan hal fiiro hal mar buu macnaha ishiisu qabatay falama insarafa markuu salaadii ka baxay ayaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam idhabuu sii qaada oo la taga bikhamiisatii maradaydan haadihi ee tan ah ilaa abi jahmin ninka abi jahmin la yhahda loo geeyo wa'tuunii iina keena biambijaaniyati abi jahmin abi jahmin ambijaaniyadiisana ii keena ambijaaniyadu waa maro ayaduna waa nooc marada ka mida waa marasho la xidho oo adag hal midabna wadale oo aan lahayn calaamado iyo xariiqi iyo waxba aan lahayn saas maana marka maradaa iiga soo qaada tan laku celiya nabigu sal lay slam waxaa isaga loogu celinaya markii hore isaga ka timi isagaa nabiga sal alay wasalam yani wuxuu ugu keenay hadiyad ahaan markaasuu nabigu xidhay salawatullahi waslamu aleyh uu ku tukaday salaad isagoo ku jiro wuxuu arkay ishiisu qabatay yani calaamadahana ay leedahay bay ishiisu ku yara mashkuulshay wuu nacay marka nabigu sal alay wasalam markaasu wuxu hi iga sii qaado isagii intaad ku celisaan waxaad iiga keentaan ood iiga soo qaadaan marada ambijaaniyada la yidhahda isagu le midda aan calaamadaha lahayn ee iska cad middaa ii keena bu nabigu sal lay slam iiga soo qaada waa mid waxoogaa ka adag middaa hore ayb maxaa yeelay fa inaha iyadu alahatnii way iga mashquulisay aanisan mar dhow can salaatii salaadayda iga mashquulisay salaadii hadda aan ku jiray bay iga mashquulisee iga sii qaada bu nabigu sal lay slam wa fii riwaayatin waxay ahayd riwaayad kale fa inii anigu nadartu waan fiiriyey ilaa calamiha calaamadeedaan fiiriyey fi salaati salaada dhexdeeda oo fakaada wuxuu sigay maradaasi yuftinunii khamiisadaasi waxay sigtay yuftinunii inay ifitnayso diiradaasi ama maradaasi waxay sigtay qarka u istaagtayba inay salaadeeda iga fitnayso macnaha oo dee khushuucdii iyo macnaha waxa weyaan maaratay qalbigii ay la tagto oo ay mashquuliso ayay sigtay bu nabigu sal lay sl inay mashquulisay sigtay iga sii qaada bu nabigu sal lay slam xadiidkana waxaa loo keenay wixii ruuxa mashquulinayo uu qalbigaaga ku mashquulahayo ishaadu intay qabato marka kadibna qalbigu uu raaci doono ku mashquuli doono iska foge saa salaada gelis maa iska foge hadday maro tahay kasaas hadday macnaha tahay sijaayadahan yarkee la dhigto ha dhiganin khaasatan kuwan qurquruxda badan ee dhaldhalaalahayo lagaba yaababa inay sawiro leeyihiin oo ruuxiiba intuu salaada ku jiraba uu yani daawashoba ku jiro daawasho wuxuu daawanaya macnaha sawiradan iyo waxa qurquruxda badan iyo ku mashquulsan yahi ha isugu dhawaan waxaa lamid a masaajidka mar haddii yani waxawey lagu tukanayo maryaha sidaasoo kaleeto ah oo iyagana yani waxa weye isha soo jiidanahayo dadku indhahooda ku mashquulayaan ayadana inaan la keenin masaajidkii iyo meeshu dadku qaabilayeen ee ku tukanayeen inaan iyadana macnaha waxyaalaha ruux dadku ku mashquuli karaan aan macnaha lagu samayno saan horeyba usoo sheegnay macnaha ayib hadduu leeyahay in laga fogeeyo saasaa la raba macnaha ayib wa kaana waxaa ahaa licaaishata caaisha waxa u ahaa caaisha waxay lahayd sawbun mare ayaa u ahayd maradaasoo fiihi dhexdiisaba tasaawiirun sawiro ay yihiin maro sawiro leh bay caaisha lahaan jirtay maradaasoo mamduudun mid la taagay ah la fidiyey ah ilaa sahwatin qol yar xaggii qol yar xaggiisaa lagu fidiyey macnaha qol bay dah uga dhigtay sahwada waxaa la yidhahdaa waa qol yar oo inta badan guriga intiisa kale ka yara hooseeya oo sida masalan yani storkoo kale mustawdaca meesha alaabta la dhigto oo kale ama qol yaroo sidaasoo kaleo la seexdo ayaa la yidhaahdaa sahwada la yidhahda marka qol yar oo guriga ka mid ahaa bay daah uga dhigtay saa ugu fidisay macna ayib sawbun fiihi tasaawiiru mamduudun ilaa sahwatin fakaana nabiyu sal lay sl nabigu marka wuxuu aha yusallii mid tukada ilayhi xaggiisa ayuu tukanayay marada xaggeedu u tukanayo usii jeeday faqaala markaasaa nabig wuxu uri sl lay slam aktiriihi iga durki canii aniga xaggay iga fogey bu nabigu sal lay slam yani meesha wejigaygu ku aadan yahay ama ka fujiyo yani marada meesha ka goo ama xagga iga durkiyo wejigay ka fogey nabig sal saasa macna laga wada maxaa yeelay fa inahu amar yashaniya laa tazaalu kama zuulayso tasaawiiruhu sawiriyaalkiisu tacridu inay soo banbaxayso lii aniga fii salaatii salaadayda dhexdeeda inay igu soo banbaxayso sawiradaa ku yaala baa salaada dhexdeeda iisoo banbaxayo yani ishaydu ku dhacaysaayo imashquulinay ee iga fogey buu nabigu sal alay slam ayb marka wuxuu leeyahy sheekhu mid kalea jiro nabigu sal lay slam intuu arkay maro sawir la iyadoo daah ka dhigan yuu nabigu faray sal lay slam inay goyso weliba waa la kala gooyey maradii waa la kala gooyey taa qasadkii ujeedadii laga laha waxay sawirka meesha ku yaalla buu nabigu disanaa sal lay slam weliba wuxuu u sheegay malaa'igtu inaysan soo gelin guri sawir yaallo iyo guri ay ku jiro midna ay haddii guriga ku jiro ama sawir yaallo malaa'igtu ma soo gasho marka waa la googooyo barkimo iyo wax saasoo kalea laga dhigtay maradii macnaha daaha ahayd ee sawirka ku yaallay tan marka nabigu sal lay slam googoo ma dhihin laakiin iga barki buy sheekhu marka wuxuu leeyahay tan waxay u badan tahay inuu ahaa sawirka ku yaalay waxyaalaha aan nafta lahayn sawirkooda maxaa yeele waxyaaluhu aan waxyaalaha aan naflow nafleyda ahayn waxyaalaha aan nafleyda ahayn sawirkoodu dhib ma leh allahuma inuu salaada kaa mashquuliyo oo markaa dee aad iska fogeyso mooye laakiin guriga inuu iska yaalo ama la isticmaalo dhib ma leh laakiin waxaa dhib kale ama in la sawiraba jeedaha oo kaleeto dhulka oo kale buuraha oo kale dhib ma leh laakiin waxa dhibku ka taaganya la diiday waxa wey waxyaalaha nafleyda xayawaanaadka binu aadamka weliba isagoo buuxoo dhamaystiran oo laf ka suuroobi karto markaa way marka la diidan yaha maanaa ayb marka tan wuxuuna nebigu sal lay slam iga bixi u odhanin ama googo macnaheedu waxa wey wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa inay ahayd yani waxyaalaha nafta lahayn leeyahay sidaas daraaddeed buu nebigu isaga dayay salawatullah waslamu caleyh ayb wa kaana wuxuu ahaa rasulku sal lay slam yaquulu mid yidhaahda laa salaata salaad ma jirto bixadarati dacaamin cunto xaadirinteed cunto meel lagu soo xaadiriyey oo cunto la keenay salaad ma jirto walaa huwa walaa salaata salaad ma jirto waalxaal huwa isagu yudaaficuhu ay soo riixriixayaan alakhbasaani labadii xumaa laba arim laba goorba salaad lama tukado marka koowaad bixadarati dacaamin haddii cunto la keeno cunto haddii lasoo xaadiriyo oo cuntadii la cuni lahaa la keeno cuntada unbaa lagu mashquulaaye salaad lama galo bariikaadi aan labada ragcadood iska ride ma aha leanna waxaa la diidan yahay waxaa la rabaa inaad salaadaa ku tukato adigoo qalbigaagu uusan cuntadii ku maqnayn haddaad salaada gasho adigoo cuntadii lasoo diyaariyey cuntadiina aada u baahan tahay shaki wuxuusan ku jira intaad salaada ku jirto qalbigaagu inuu cuntadii ku maqnaanayo qalbigiina waxaa la rabaa inuu salaada ku dhex jiro saas macnaha marka khushuucdii bay cuntadani wax u dhimaysaa ee intaad wax cunto oo cuntadaada ka dheriso qalbigaagi on meella usii jeedin oo salaada uun ku eg salaada markaa gal way macnaha xaaladda labaadi waxa weye oo salaad aan la tukanaynin waa markay ruuxa soo riixayaan labada xunxun labada xun waxa wey macnaha kaadida iyo saxaradaba markay kaadi ku hayso daran oy ku soo riixayso ayadana xanuunkaa ku haya iyo celinteeda baa qalbigaagii ku mashquulaya qur-aankii la akriyahaye iyo waxaad akriyeysa iyo adkaartii iyo macnaheedii iyo midna macnaha qalbigaagu leanna ruux xanuunsanayaan sidoo kaleeto saxaradii markay ruuxa haysana oy soo riixriixaysana ayaduna waa lamid mudaaficuhu baa la yidhi haynta ay ku hayso haddaynan ahayn wax markaas macnaha kusoo riixaya wax kusoo riixaya oo dareenkaagu uu ku maqnaanayo dhib male laakiin waxaa laga wadaa markay kusoo riixayaan oo ku cadaadinayaan macna ayb intaasoo dhan waxaa laga hadlaya sawirada sawiradan fogeeya loo leeyay maradani waa imashquulise fogeeya loo leeyay cunto iyadoo taalla yaan salaad la gelin loo leeyay yacni labada xunxun kaadiya saxarad iyagoo kusoo riixaya salaad yaan la gelin loo leeyay waxaa la rabaa salaada khushuucdeeda in la dhamiyo salaada khushuucdeeda waxaasoo dhan ka hadlaya saas wey macana oo muhim weeyaano waa nagii xadiiskii soo marnay ruux baa tukanaya waxaa laga yaabaa salaadiisa toban meelood meel un in laga siiyo wixii kale aan waxba laga siiyo sagaal meelood meel laga siiyo sideed meelood meel laga siiyo toddoba meelood meel un laga siiyo lix meelood salaaddii marka loo qiimay ajarkeedii meel uu ka helay ilaa uu hoos u wada nabigu salawatullah waslamu caleyh sabab keenaya waxa weeye waa kolba khushuucda aad salaada ku jirto sida qalbigaagu uu u joogo waxaad akriyeyso aad u raac qalbigaagu u raacayo u tadabburayey sida xubnahaagu ay u xasiloonaayeen bay salaadaasi ku xidhantay iyo sida ay salaadaasi u waafaqday kii rasuulkeenna sal alay wasalam kolba sida ay ugu dhowdahay unbay ku xidhantahay macna ayb adciya istiftaax adciyat listiftaax furfurashada salaada la furfurto ducooyinkeeda hadda waan soo waxaan soo marnay gogashii baan ka soo hadalnay ruuxu meeshuu fiirin lahaa baan ka soo hadalnay khushuucdii baa laga soo hadlay salaadii markaad gasho allahu akbar tidhaahdo faatixadiina weli aadan gaadhin ducooyin badan baa la akriyay ducooyinkii ka horreeyey faatixada akrinteeda yuu meeshu ka gelaya marka ee salaada lagu furfuran lahaa uma kadib kaana wuxuu ahaa annabiyu sal lay sl nebigu wuxuu ahaa yastaftixu mid furfurto oo bilowda alqiraa'ata akrinta wuxuu ku bilaabi jiray waxa uu akrinayo wuxuu ka bilaabi jiray faati yani ragcadda ama salaada dhexeeda wuxuu akriyo wuxuu ku bilaabi jiray biadciyatin ducooyin kaiiratin oo fara badan mutanawicatin oo kala gegedisan intaasoo nooca sheekh wuxuu keeni doonaa ilaa wuxuu keeni doonaa labiiyo toban nooc labi-iyo toban nooc oo ducooyinka loo akriyo faatixada ka hor allahu akbar markaa tidhi salaadii gashay faatixadiina aada gaarin meeshaas ilaa labiiyo toban qaab oo loo ducaysto oo loo akriyo ducada buu keeni doonaa marka mutanawicatin oo noocyo ah kuwaasoo adciyada iyo ducooyinkaasoo yaxmud allaha ilaahay uu mahadinayo tacaala korhay fiiha adciyadaa dhexdeedu ilahay ku mahadinayo wayumajiduhu ilaahay buu sharfaya wayusnii wuu ammaanayaa calayhi dushiisa yani waxaan yani adciyadan imaanteed ducooyinkan imaan doona waa ilaahay ammaantiisa waa mahadintiisa waa sharfidiisa waa weynayntiisa waxaasay ku saabsan tahay macnaha waqad amara wuuna amray bidalika arrinkaa ducooyinkaa wuu amray nebigu sal lay slam almusii'a salaatahu ninkii salaadiisa xumeeyey waa ninkaan soo marnay faqaala lahu nebigu wuxuu ku yuri sal lay slam laa tatimu ma dhammaystirmayso salaatun salaad liaxadin ruux lagu dhammaystirmi mayso oo min annaasi dadka ka mid a xataa yukabira ilaa uu allahu akbar salaada ku galo oo wayaxmad allah dhe xataa yukabira wayaxmad allah dhe wayaxmad allaha alla uu mahadiyo jala wacaza jala weynaaye oo wacaza sharaf lahaye ama xoog lahaye awood lahaye macna ilaa uu alla yani waxa weyaan ilaa uu xataa yukabira ilaa uu salaada allahu akbar ka yidhahdo ka galo waa ko oo wayaxmad allaha uu alla ka mahadiyo jalla weynaaye oo wacaza sharaf lahaye oo wayusniyo iyo uu ka ammaano calayhi alla dushiisa ilaa uu ka ammaano oo wayaqra'a uu ka akriyo bimaa tayasara wixii u fududaada oo min alqur'aani qur-aanka ka mid ilaa uu sidaas sameeyo salaadiisu yani waxa weyaan dhamaystirmi mayso ilaa uu allahu akbar yidhaahdo allana uu mahadiyo uuna ammaano marka maxaa laga wadaa mahadinta iyo ammaanidda waa ducooyinka way macana qaabka ilaahay loo ammaani lahaa ee loo mahadin lahaa waa ducooyinka inoo soo socdo marka xadiidka daahirkiisa waxaad moodaa in laga qaadanayo oy ka muuqato ducooyinka ka dambeeya allahu akbarta salaada lagu galo ducooyinkaasi inay waajib yihiin baa ka muuqda leanna salaadii ma dhamaystirmaysaa layidhi ilaa lala yimaado xamdiga iyo ammaanta ilahi subxana watacala ayb wayaxmad allaha caza wajala wayusni calayhi uu ammaano oo wayaqra uu ka akriyo bima tayasara wixii ufududo min alqur'aani qur-aanka ka mid yani faatixada ayaa waajib ah hadduusan garanayn wax ale wuxuu qur-aanka ka garanay maa wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam yaqra'u mid akriya taaratan marmar bihaada kanuu akriyayey wa taaratan marna bihaada kanuu akriyayey ducooyinka faraha badan inoo soo socda marna qaabkanuu nabigu u akrinayay marna qaabkan u akrinayay marna qaabkanoo saddexaad buu akrinayay labiiyo tobanka nooce inoo imaan doonto kolba nooc buu nebigu salaad salaad walba nooc buu ku akrin macnaha isuma geyn jirin allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya buu inoo keeni doonaa wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati buu inoo keeni doonaa marka mar allahuma baacid baynii buu ku gaabsan jiray marna wuxuu ku gaabsan jiray wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaat marna wuxuu ku gaabsan jiray subxaanaka allahuma bixamdika ilaa akhiri marba mid buu akrin jiray nebigu sal lay slam sunaduna waa saas sunaduna waa saasoo inaad kolba mid akrido inaad kolba mid akrido waxaa la diidan yahay inaad kulligood hal salaada isugu keento allahuma baacid baynii baad akriday wajahtu wajhii baad ku xijisay waa hal salaad markaasad haddana macnaa waxaad ku xijisay maaragtay yani ducooyinka kale inoo imaan doona subxaanaka allahuma wabixamdika aad ku xijisay yani lama rabo lama rabo waxaa la rabaa hal mid inaad ku kaabsoonto haddaad kuwa kale garanayso salaada ku xigta mid kale akri haddaad kuwa kale garanayso salaada ku xigta mid kale akri si aad u wada hesho kulligood ajirkooda sunada nabigana sal lay slam aad u wada raacda macnaha ayib marka mar tanu akrin jiray marna tanu akrin jiray fa kaana wuxuu ahaa nabigu sal lay slam yaquulu mid yidhaahda ducooyinkii waa kuwa marka ducada koobaadi waxa weeye allahuma baacid baynii wa bayna khataayaaya kama baacadta bayna almashriqi waalmagrib allahuma naqinii min khataayaaya kama yunaqa athawb alabyadu min addanas allahuma اغsilnii min khataayaaya bilmaai waalsalji waalbarad allahuma allahayow baacid foge baynii aniga dhexdayda iyo wa bayna khataayaaya iyo gafafyaalkayga inta noo dhaxaysa ilahu kala fogey kamaa baacadta si aad u kala fogeysay oo kale bayna almashriqi qorax ka soo bax iyo walmaqribi qorax u dhac labada shay markii carabtu ay tilmaamayaan inay aad u kala fog yihiin yaa waxay dhihi jireen mashriq iyo maqribbay kala jiraan waa macnaha waa meesha ugu dambe inta ugu fogay isu jirtaan karaan mashriq iyo maqrib macnaheedu waxa weye ilaahu dembigayga iyo aniga na kala fogey oo haystaana tusin oo ilahu hayi ciqaabin way macnaha sida aad mashriq iyo maqrib u kala fogeyso kale sidaasoo kale ilahu aniga dembigayga loo kala burfi way macnaha ayb allahuma allahayow naqinii idahir oo iga nadiifi min khataayaaya gafafyaalkayga kamaa yunaqaa sida loo dahiro oo kaleo loo nadiifiyo athawbu marada alabyadu ee cad min adanasi wasakda sida looga nadiifiyo sida marada cad looga nadiifiyo wasakdoo kale ilaahu saasoo kale iiga dhaq dambi oo marada cad maxaa lagu maagay wasamadow loo odhan waayo ama sacasiinka loo odhan waayo marada cad maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi maraday cad wasaki kuma hadho hadday wasaki ku hadhana wasakdeeda waa la arkaa wasak ma karsato sidaa daraaddeed waa un la dhaqi waa un la dhaqi waa un la dhaqi waa lagu celin waa lagu celin ilaa wasakdeeda kulli wada baxdo laakiin maradu hadday midab kale leedahay wixii wasakda midabkeedaasa way qarsan saas way macana inta la dhaqo oo wasakdii qaar ka mida ku hadhay in la moodaa laga yaabaa inay nadiif laakiin maradu mar hadday caddahay wax walba waa ka muuqdaa soo ma sida marada cad loo dhaqo loo nadiifiyo kale ilahu saasoo kale iiga nadiifi dembigeyga mana oo iiga dhaqo allahuma alla silnii idhaq min khataayaaya ilaahu gafafyaalkayga iga dhaq oo waxaad ku dhaqdaa bilmaai biyo wsalji iyo barf iyo walbaladi yani yani biyaha waa la yaqaanaa saljiga oo barafka baradka waxaa la yidhahdaa yaxniga yaxniga soo taqaanaa yaxniga yaa yaqaan yani waxaa la yidhahda macnaha roobku markuu doo oo dhulku qabowya biyaha yani markii waagu baryo dul fulfuulaa yani geedaha caleentooda dul fulfuula ya y maaa la yihahdaa dhado dhado ma la dharab dharab dharab dharab dharab ya sayax miwa adig kuwaasaa la yihahda nin basi u yaqaano marka marka su-aasha waxa weye su-aasha waxa weye maxaa lagu maagay maxaa lagu maagay biyaha barafka iyo yani waxa weeyaan iyo waa diyadoga laftooda maxaa lagu maagay waxaa lagu maagay dembigu waa kulul yahay dembiga kulayl baa ka dhasha dembiga kulayl baa ka dhasha kulaylkaa dembiga ka dhasha wasakina waa ka dhalataa kulaylna waa ka dhasha kulaylkii marka waxaa lagu qaboojinayaa barafka iyo baradka biyahana waxaa lagu dhaqayaa wasakdii dembiga ka timi munaasabadaasaa marka loo keenay ayb wa kaana wuxu nabigu sal lay slam yaquulu mid yidhaahdaa fi lfardi salaada waajibkaa wuxuu odhan jiray dhexdeeda salaada waajibkaa un kii sunahayd muusu sheegay yacnaheeda kuma soo aroorin waay ayb wa kaana wuxuu nabigu sal lay wasalam yaquulu mid yidhaahda inkastoo baabka soo socdu noogu keeni doonaa siiqadan dheer ee hadda sidan isugu xigtay uu soo wado ayaan ku soo aroorin salaada sunaha ah laakiin ayadoo gaaban bay sunada kusoo aroortay sunadana in la akriyo macna sidana nabigu waa u akrin jiray sal lay slam salaada waajibka markuu galo wuxuu akrin jiray wajahtu waan jeediyey wejhii wejigayga liladii kii xaggiisaan u jeediyey fadara abuuray oo macnaha waxa weeyaan abuuris bilaabay assamaawaati ciraryaalka iyo walardi dhulka yahwey waa alla subxaana watacala allaha samaawaadka iyo dhulkaba abuuristooda bilaabay ayaan wejigayga xaggiisa u jeediyey xaniifan xaal aan ahay mid wax alla wixii diin iyo mabda' khaldan oo dhan ka leexanayo kii toosnay ku leexanayo xaniifka saasa la dhaha aslulxaniif waxa la yihahdaa yani waxa wey rajulun xaniifun baa la dhaha ruuxa wagdahle lugaha lugaha qalqaloocsan baa xaniifka la yidhahda asalka luqada laakiin waxaa loo isticmaalaa oo halkan u isticmaalaya bimacna alistiqaama toosnaan bay u isticmaalaa oo yani waxa weeyaan insaasayna ugu soo aroortaa yani qur'aanka iyo sunnada oo waxaa laga wadaa waxaad ka leexanaysaa wixii mabda ee xun oo dhan waxaad ma u leexanaysaa mabdii saxda ee xaq aha maana xaniifan musliman xaalo aan ahay mid hogaansano ah oo alle u hogaansan subxana watacala wamaa ana aniguna ma ihi min almushrikiina kuwa ilahay wax la wadaajinayana ma ihi kuwa ilaahay iyo addoommadiisa isku garab wadana ma ihi saasay maana waa qiraal leanna mushrik ilahay waxba kama aqbalo sikasta hadaad wejigaaga xagga ilahay u jeedid oo camalkaaga ilahay dartii aad ula jeedo laakiin ilaah iyo addoommadiisa qaar ka mid a isku garab waddood wax wadaajinayso waxba lagaa yeeli maayo marka waa beri noqosho wey wamaa ana anigu ma ihi min almushrikiina kuwa ilaahay iyo addoommadiisa wax la wadaajiya ma ihi alla keligii ubaan cibaadadayda siiya way macana ina salaatii salaadayda wa nusukii iyo gowracayda wa maxyaaya iyo noloshayda iyo wa mamaatii geeridayduba lilaahi ilahay bay u sugnaadeen allihii rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigii ah uunka oo dhan rabbigii u ah laa shariika wax la wadaaga lahu isaga la wadaagana mid jira ma ahan laa shariika lahu cid wax la wadaagto oo noloshayda salaadayda gowracayga noloshayda iyo geeridayda cidina lama wadaagto ilahi subxana watacala isaga keligii baa iskale ayb maxaa laga wadaa marka salaaddu waa salaadaa tukanaysa miyaad u tukanaysaa ilahay dartii un baad tukanaysa keligii baad u tukan isaga raalli gelin baad wadataa laakiin ujeedooyin kale iyo ha lagu arkay ha lagu maqlay ha lagu sheegay iyo maya wa nusukiina waxaa laga wadaa gawraca nusuka waa gawraca macnaha ilahay loogu dhawaanayo subxana watacala ila wuxuu ka mid yahay cibaadaadka ilahi loogu dhawaado gawracoy wamaxyaayana waxaa laga wadaa noloshii oo dhan nolosha qaybteedii dhaqaale qaybteedii macnaa waxa weeye maarata qoyska qaybteedii bulshada qaybteedii akhlaaqda qaybteedii caqiidada noloshayda oo dhan ilaahay baa iskale lalamana wadaa saa markaad leedahay waxaad ka wadaa ilaahay diintiisaan ku hogaaminaya oon ku hagaajinaya noloshayda oo dhan isagaana ku raaligelinaya qayb noloshayda ka mida oon ilaahay diintiisa la garamarayo m haddaad ka akrido hadhow markii lagu yidhaahdo war waa maxay qaabkaad u wadi iyo qaabkaad wax u maamulaysana aad tirahdo war siyaasad iyo diinta kala daaya waa gaabkiyo kala dheeri waay waxaad qiraysaa noloshaada ilaahay baa leh haddana adinkaaga iyo qaabkaad u dhaqmayso waxa weeyaan noloshayda qaar ka mid a nabaadii kale iyo dhaqamo kale oo gaala busisay baa iskale waa isdiidaysaa marka afkaagi iyo adinkaagi baa isburinaysa wa maxyaaya waa noloshaado dhan waa mamaatiina waa geeridaado haddaad geeriyootood qabri gashay oo wixii ka dambeeyay iyo soo saaridaada iyo ilaahay baa iskale subxana watacala isagaa kuu talinaya lalama wadaago lagulama taliyo isagaa ku maamuli wamamaati lilahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wabidalika arinkaasaana umirtu lay faray waxa lay farayna waan in ilaahay u keliyeela subxana watacaala wa ana aniguna awalu lmuslimiina hogaansanayaasha kii ugu horreeyey baan kuwa ilahay u hogaansanay kii ugu horreeyey baan maxaad ka wadaa maadaa ugu horreeyey muslimiinta waxaa laga wadaa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka wadaa cid laga helo hogaansani anigaa ugu mudnaan badan maadaama ilahay dushayda uu intaasoo nicmo ku leeyahay isagu i abuuray inaad u hogaansamo weliba ruuxa ugu horeeya hogaansanka inaad noqdo waa ta laygu leeyahay wy maana waa ta laygu leeyahay inaan isku yani sameeyana waan isku dayey oo cidna igama mudna way maana saasaa laga wada ayb allahuma allahayow anta adigu almeliku baa tahay midka boqorka ah boqortooyada dhabka adaa iskale laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adigu mooye adiga unbaa xaq cibaado dhab oo xaqa oo gar ah iskale cidda kale oo dhan oo la caabudo cibaadada la caabudaya waa gardarro subxaanaka nasahnaantaade waad hufan tahay oo ceeb oo dhan baad sayin ka tahay wabixamdika mahadintaada lala qabo labadaa kelimo inta badan isku meel bay ku yimaadaan subxaana allahi wabixamdihi subxaanaka allahuma wabixamdika wasabix bixamdi rabbika isku meel ba inta badan ka yimaada labada kelima midda hore subxaanaka ah waa hufid ilaahay laga hufayo oo laga fogeynayo wax walba oo ceeb iyo dhimanaan ah bixamdikana waa sugid loo sugayo wax kasta oo kamaal iyo dhammaystirnaan ah marka soo soomale yani waxay la mid tahay oo kaleeto laa ilaaha ila allahu laa ilaaha waa hufid cid kastoon ilaahay ahayn alla aan ahayn loo diidayo cibaadada ila allahuna waa sugid ilahay loo sugayo subxana watacala way isku macno dhow yihiin saas mana marka subxaanaka wabixamdika anta adigu rabbi rabbigay baa tahay abuurihii i barbaariyey gacanta igu hayaa tahay wa ana aniguna cabduka addoonkaagii baa anigu addoonkaagii baanahay adiguna rabbigay baa tahay muran kama jiro dalamtu waan dulmiyey nafsii naftaydaan dulmiyey maxaa yeele markaan dembi geliyey oon jidkaagii garab mariyey oon caladaadi iyo ciqaabtaada u bandixiyey hadda nafteedii anaa dulmiyey maana dembigaad gelaysa naftaada baad ku dulmiday dalamtu nafsii naftayda ayaan dulmiyey wactaraftu waana qirtay bidembii dembigaygayna ilahu waan qiranaya ma inkirsan inaan dembi galay ee fakfir lii ilaahu ii dhaaf dembii dembigayga ii dhaaf jamiican xaalu idil ilahu dembigaygiyo dhan ii dhaaf إنه أمر يشاءني محايلة إنه أمر يشاءني وحوي لا يغفر مرة فالذنوب الذنوب إلا أنت أديك موي عدك لو عرر لملك هذا دم بكاق لي هذا أنا أديك أنسان عدك عربنا لا يلك لو عرر كرنا ما تسوي معنا واهدني إله إهنوني لأحسن الأخلاق أخلاق من مدة أوفي عن إله إهنوني لا يهدي مهنوني لأحسنها أخلاق ذا سيدة أبوة ناسا ضدك مهنوني إلا أنت أديك موي إله أخلاق ذا ونواناكسا إهنوني oo itus oo iwaafaji maxaa yeelay cid kaleeto oo ku hanuunisa addoommada akhlaaqda wanaagsan ma jirto oon adiga ahayn macna macnaha ilaahay hadduusan kula damcin ousan isagu kuu qorin oo ku waafajinin akhlaaqda wanaagsan iskama keeni karta adigu xoogna kuma keeni kartid xeeladna kuma keeni kartid yani waxa weeyaan kartina kuma keeni kartid hadduusan ilahay ku sinin subxana watacala marka adoo allow adiga ayaa bixiye wy macna waa isliidid wasbir ilaahow leexi canii aniga xaggayga waxaad iga leexisaa sayi'aha akhlaaqda mideeda xunxunna ilaahu iga leexi لا يصرف من لحيه عني أنا حاجة إجل لحين مايو سيئها أخلاق رحمهم إلا أنت أديك مويا أديك أم بإجل لحين كنا وجه سمالة هي أخلاق رحمهم إله إجل لحين لبيت كيالي أو كيالي معه لبيت أي إقامة بعد إقامة نجادي ما عدا أن كل يعني يعني معناها وحوي كل جانية وأنا كل جانية وأنا كل جانية معنا لبيت تام ما عدا يلسان كأجي كأمر قامة شبعا كأمر قاتل بل كل جانية ولا كتجينين واستعديت مساعدة لأمرك بعد مساعدة وإيضا على ذلك مصادر كثم هذا على صيغة المثنى ومعنى هذا التكرار لقول ده معنى لي ذلك مركا وسعديك كالمين أمر كاغا أن كالمين أو كالمين كلا كدم بي قصوا لي معنى سعديك معنى أو على قولها أمر كاغا راعية أو راعي بيسا راعي كلا كدم بيسينيا أو راعي كلا كدم بيسينيا أو أمر كاغا الشديد ما يمعنى وسعديك saas iyadana laga wada walkhayru khayrkii kulluhu dhammaantii fii yadayka labadaada gacmood buu ku jira khayr oo dhan labadaada gacmood buu ku jira adaa bixiyo way maana washaru sharkuna laysa muusan ahn ilayka adiga xaggaaga ma aha shar adiga xaggaaga looma tiiriyo oo looma aaneeyo khayr oo dhanna adiga buu kaa yimaada yani ilahay xaggiisa shar kama yimaado maxaa yeelay afcaashiisa oo dhan ilaahay wuxuu samaynayo oo dhan waa wada khayr ee sharka isaga looma aanayo sharna kama yimaado sharku wuxuu shar noqdaa markii addoommada loo fiiriyo kan sameeyey marka loo fiiriyo shar noqdaa laakiin allihii qadaray inuu sameeyo xikmad xeel dheer buu ka leeyahay oo markii la fiiriyo maslaxa noqonaysa marka isaga falka samaynta rabbi uu sameeyey iyo abuurista uu abuuray ibliis abuuristuu abuuray abuuristiisa marka la fiiriyo waa khayr laakiin ibliis iyo wuxuu ku kacayo marka loo fiiriyo waa shar sharku marka ibliis marka loo fiiriyo waa addoonkan abuuristuu ilaahay abuuray afcaashiisana uu abuurayo marka la fiiriyo waa khayr xagga rabbi marka laga fiiriyo oo shar kama yimaado xaggiisa laakiin macsiyadan addoonku uu galay isaga marka loo fiiriyo ayaa waxay tahay shar tahay marka sharku waa marka addoommada dhankooda la fiiriye dhanka ilaahay marka la fiiriyo kulli afcaasha kasoo fushay wuxuu qadaro iyo wax alla wixii xaggiisa ka yimaadona waa wada khayr wey macana saas yeesha washaru laysa ilayka ninkii u baan masalada inuu ka dhergo waa masale muhima oo masalatu alqada walqadar ku saabsan waxaa faahfaahiyey ibnulqayim كتاب كيسة شفاء العليم طبعا ها شفاء العليم شفاء العليم كتاب كاسو كفا فاهية في مسائل القضاء والقدر كتاب كاسو كفا فاهية كتاب عبارة دي سلسة أذكر هذا ومفيد جدا موضوع عمك وحيري والشر ليس إليك والمهدى كلا هنونية من هديت واتاب هنونسي عيدا لهنونية هنونسني واتاب أدوه هنونسي وعيدا أدوه هنوني ما هنوني كرو أنا أنو بك أديك السمو كابان كو أهادي وإليك أديك حق أغانا أو أهان دورا مركي هوري لي أبورينا أديك السمو كابان كو إمينو ليقو أبوري هذه أدائي كانوا معنا مركن دمبين أدون كرنافة ينا أديك أمبان كو أسوى لابان دورا إليك حق أغانا أمبان أولان دورا معنا لأن فرون آيات دورا مشي طيب لا من جاء مكانه بداد مشيرو ولا ملجأ مكانه مغنقلنا مشيرو منك أديك اللقاء مغنقلو لقاء بداده meel lagu cararo iyo meel lagu badbaado iyo meel la magan galo oo adiga lagaa magan galo ma jirto bal meel ku cararo adigu kaas oo ilaahay ka fako meel aad ku fakan karta ma jirto macnaha laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayka way macnaha adiga meel lagaaga fakado oo lagaaga cararo ma jirto xaggaagaba in loo soo cararo mooye ninkii doonaya ilaahay inuu ka cararo isagaa u cararo saa macnaheedu maxay tahay ciqaab ilaahay ninkii carar ka ah ilaahay daacadiisa iyo naxariistiisa ha ku cararo yaa ka cararaysaa yaa soo cararaysaa marka isagaad ka cararaysaa isagaadna ku cararaysa ciqaabtiisaa ka cararaysaa naxariistaas ku cararaysa haddaadan yeelina intaad ciqaabtiisa ka cararto aad cid kale u cararto ma fakanaysa saas wey macana isaga unbaad ku baxsan kartaa macana marka laa manjaa makaanu badbaado ma jiro meel lagu badbaado walaa malja iyo meel la magan galo toona ninka adiga lagaa magan galo lagaaga badbaado ilaa ilayka adiga xaggaaga mooye xaggaaga unbaa loo carari karaa loo badbaadi karaa macana tabaarakta waad khayr badatay oo khayrkaagaa batay addoommadaada aad siisay wa tacaalayta waad kor ahaatay astakfiruka dembi dhaaf baan ku weydiisan wa atuubu waana noqoni ilayka adaan kuu soo noqonay waa duca dheer soo maa laakiin waa duca aada u qiimo badan afkaarta iyo macaanida xambaarsan tahay aad bay qaali tahay khaasatan dadka macnaheeda macnaha dhadhaminaya ee fahmi kara macnaha markuu akriyayo taasina waa ducadii waa yani waxa weye ducadii labaad wey wa kaana wuxuu nabigu sal lay slam yaqulu mid yidhahda fi lfardi salaada waajibka iyo walnafli midda sunada aba wuxuu odhan jiray nabigu sal lay wasalam yani waxa weeyaan middan soo socota milahu taasoo kale u odhan jiray wa kaana yaqulu dhe ducada aan soo dhaafnay ducada aan soo dhaafnay marka hore muxuuna yidhi markuu soo bilaabay wakaana yaqulu fi lfardi buu yidhi sooma fi lfardi ayib wuxuu le marka wakaana wuxuu aha nabigu sal lay slam yaquulu mid yidhaahda yaquuluhu ducada aan soo sheegnay buu akrin jire o odhan jiray fi lfardi salaada waajibka iyo walnafli midda sunada ah marka waajibka khaas kuma aha ee sunadana way iyadana waa la akrin karaa oo labadaba xadiisku waa kusoo aroray wy mana ayib wuxuu intaa sheekhu u daba dhigay dadka qaarkii baa waxay yidhahdeen ducadan aan soo dhaafna waxay uu khaas ku tahay salaadaha sunada marka salaada waajibka inuu nabigu akriyeyna way soo aroortay mana saasuu kuleeyahy ducada saddexaadi waxa weeye misluhu ducadaa aan soo sheegnay oo kale mid la mid ah duuna qawlihi hadalkiisii marka laga reebo hadalkii nabigu yihi sal lay slam markii laga reebo anta rabbii wa ana cabduka ilaa aakhiri yani waxa weyaan ilaa meesha ugu dambaysa laga gaaro macnaheedu waxa weye wayaziidu wuxuuna kordhinayaa oo ducada nabigu ku ziyaadiyey allahuma allahy anta adigu almeliku boqor baa tahay laa ilaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga mooye subxaanaka hufnaantaada iyo nazahnaantaada ceeb o dhan aad ka hufantahay wabixamdika iyo mahadintaada maca mahadintaada lala qabo aan ku amaadin inaan ku amaanan macnaheedu wuxuu ka wadaa sheekhu ducadii haddaan soo sheegnay labaad yuu mid la mida akrin jiray nabigu sal lay slam waa ducada saddexaad ee la akrin karo laakiin wuxuu ka goyn jiray anta rabbii wa ana cabduka hadalka ka bilowda ilaa ducada dhammaadkeeda laga gaadho marka xagee buu ku ekayn jiray ya allahuma anta almeliku laa ilaha ilaa anta subxaanaka wabixamdika halkaasu ku ekayn jiray soo ma ayib inta ka dambaysa o dhan marka waa goyn jiray inta ka dambaysa o dhan muusan sheegi jirin laakiin isla markaa haddana wuxuu ku siyaadin jiray oo subxaanaka wabixamdika ka dambaysiin jiray allahuma anta almeliku laa ilaha ilaa anta subxaanaka wabixamdika intaana wuu ku siyaadin jiray marka ducadii aan soo dhaafnay hadda oo qaarna laga xadfay qaarna lagu siyaadiyey waay midda saddexaad ma la fahmay ayb ducada afraadi waxa weeye miluhu ducadii hadda aan soo dhaafno o kale waa tii dheerayd aydan ku noqonaya ilaa qawlihi laga gaadho hadalkiisa laga gaadho ayuu wadi jiray wa ana awalu lmuslimiina ilaa intaas wadi muxuu goyn jiray marka allahuma anta almeliku hadalka halkaa ka bilowda ilaa dhammaadka laga gaadho ducada wuu ka tegi jiray wa ana awalu lmuslimiina halkaasu ku joojin jiray wayaziidu wuxuuna ku kordhin jiray markaa markuu hadalkaa dheeree dambe xadfo yuu intuu akriyey oo ana awal muslimiin ay ugu dambayso yuu wuxuu ku dari jiray oo ku kordhin jiray hadalkan allahuma allah ihdinii hanuuni biaxsani lakhlaaqi akhlaaq mideeda ugu wanaagsan igu hanuuni wa axsani acmaali iyo camalyaalkooda ugu wanaagsan ilah igu hanuuni laa yahdii ma hanuuniyo liaxsaniha akhlaaqda teeda wanaagsan kuma hanuuniyo ilaa anta adiga mooye waqinii ilahu iga jir oo iga xifdi iga ilaali sayi alakhlaaqi akhlaaqda mideeda xunxun walacmaali iyo acmaasha mideeda xunxun ilaahu iga jiro iga ilaali wey iga dhowr laa yakii ma dhowro ma ilaaliyo sayi'aha akhlaaqda xunxunka ilaa anta adigu mooyaane marka intaas ugu dari jiray intan isoo xadiiskii kamid maahayn ducadiis oo kamid maahayn kamid bay ahayd laakiin intuu kasoo dhex saaro buu wuxuu ku daba xidhiirin jiray wa ana awalu lmuslimiin halkaas ugu daba qabay intaasuu marka marmarna akrin jiray nabigu sal lay slam ayib ducada shanaadi waxa weeyaan subxaanaka allahuma wabixamdika watabaaraka smuka watacaala jadduka walaa ilaha hayru subxaanaka nasahnaantaadeed aada ceeb iyo naqsi oo dhan ka hufan tahay ood ka nasahan tahay allahuma allahayow wabixamdika maca xamdika يعني مهدين هذا لا لقب أنكم مهدين إيمي وتبارك يعني سبحانك الله وجسنات عبر نبات سنات اللهم الله يوم وبحمدك مهدين هذا أنكم مهدين إننا لا لقب وتبارك وحا خير بطي اسمك مرعانا وخير بطي ومرعا على نفسي نيكي حكسبا خير كيسا بدنا وراك بدنا وكو جارا يا شر بدنا وكان بدنا يا معنى تاسو معنى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء مرعا إله دون حسكسه سمدا يقولك واحد سوق صنع كل المال مركا حكمي بركات مرعا إله سبحانه وتعالى وتبارك اسمك مرعا خير بطي الله وتعالى وحا فرمري جدك وينا كان عظم هذا أي فرمرت معنا أو وحول بكسرين ولا إله من حق لقول عبدنا مشر غيرك أنا ذي قاعد إذ كلا حمضان إلا عبدنا أذيك أهيننا مشر وكان مثل النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام هذا الك إلى لوك القاعد بدنيا إلى الله الله انتكاع هذا الك إله يقول شعري وحوي أن يقول إله العبد أضوك سبحانك اللهم ناش ناش ناش ناش معنا وحويان وأول هذا الكي هو لما يسكت في صوره لا جعل صوره من صوره ها أش أشرب معناها باب عرفته هذا الكي هو لين صوره شيء من لم يروي معنا مركز سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك صاروا معنا هذا الكي نوه الله إلهي كاسو وش عليها ابن أبو صلوات الله وسلامه عليه مركز دعاء قال قيمة بروح دعاء اللي حاد وحوي مثله كان هذا صوره شيء ما وكان هيجي نودن بيوه لم يروي ومعناها سبحانك دي mid la mida wayaziidu wuxuuna kordhin jiray fii salaati leyli salaada habeenkii wuxuu ku kordhin jiray hadday salaadii tukanaya salaada habeenkii ay tahay sunnada wuxuu ku kordhin jiray oo ka dambaysiin jiray laa ilaaha ila allahu salaatan saddex goor laa ilaha min xaq lagu caabuda ma jira ila allahu alla mooyaane salaatan saddex goor buu odhan jiray macnaha markuu yidhahdo وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدح ضرب الله أكبر كبيرا صدح ضرب إلى أخيرا ثلاثا صدح ضرب الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا مركز الفاتحة بسم الله معنا ساسنا ودعاء إذا مصنون دعاء الصدوات وحوي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وفي أين نقال الذي قربان أخرين كلمة عيلة عيلة قال صلاة لذا فأنا نقول لكن وحي كم يتهي صلاة لها الدعوين قالوا غفر فرص الله الله أيا أكبر وين كبيرا يعني أكبر كوي وحول بوي معه كبيرا وين كبيرا حال أيها ندوين والحمد مهل لله إله بالأسلات كثيرا انبضا وسبحان الله الله صنع عبدا كنزان بكرة أرورتي يوا أصيلا قلبتي نصريا نصر بو معنا حلو البوي استفتح وحا كفر فرطي به دعاء رجل نبا كفر فرطي صلاة كبل ومن الصحابة الصحابة كمدا فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم عجبت والله يا بي النبي صلى الله عليه وسلم لها دعاء أب كفر فرط الصلاة هذا أب الله يبيه ويربوه معنا وفتحت وحلا فري لها إذا أبواب السماء سبدا الباب الذي بالله بلقي صافي معنا فعلا سبدا الباب الذي بالله فريه معنا والله أقبله إلى عمل الإلهي أقبل سبدا كجد دماي عمل كهذا الله أقبله ولا سوء المركب ولا يزال لك صوري معنا طيب مدة سجدات واحد ودعاء سجدات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد مهد لله إله ذو سبلاتي حمدا مهد كثيرا أو فربدا حمدا مهد كثيرا أو فربدا طيبا أو وناسا مباركا أو يعني لبركه في رحمه فاتنا وامي استفتح أيضا وحا كفر فرطي به إساق الرجل من آخر أقله من كلا إساق النبي أكبر لهم كفر فرطي جدا فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت وحنا أركي اثني عشر لبي يصبا ملكا أو ملك oo yabtadiruunaha u kala baratamaya ayuhum koodii yarfacuhaa kor usii qaaday yani laba iyo toban malag baaba u baratamay oo waxay tartan usoo galanaya oroton koodii intuu sii qaado xagga ilahi usii qaadi laha subxana watacala marka saasuu rasulku yuri sal lay slam marka iyaduna ducayn bay waa gaaban tahay alxamdu lilahi xamdan kasiira ayiba mubaarakan fi ayib midda sagaalaadi waxa weeye allahuma laka alxamdu أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن بعد النار وإيضا اللهم الله يقول لك عليك وحقوصنا الحمد مهبا قوسنا أنت أدو نور السماوات سماوات كمسة استينياتها والأرض إيا نور كبا إيا ومن فيهن أنت كل أحسن نور كان معناها استينك الله استياد بحيه بل سيدو كلي عدة هنوصل نورك إيمانك هيستطنع استياد التي سبحانه وتعالى نورك kan adduunka lagu haysto qoraxda iyo dayaqna waa noqon karaan iyo xidigaha waxaa kaloo noqon karaan nuurka iimaanka الله بحيه سبحانه وتعالى طيب ولك أدق أيو كوسنا الحمد مهد أنت أدق قيم السماوات سماوات كمسك إلى لي آياتها يوى الأرض يدلك ومن فيهن إن الله أنت كل حسره يعني مسك أتهاجا أو إلى لي أو إرزاقا أو أي كتهاجيهم باتا صافي معنا طيب ولك أدق أيو كوسنا الحمد مهد كوسنا أنت أدق ملك السماوات سماوات بقر كريبة والأرض يدلك يوما فيهن أنت لحسك تبا ولك أدق أن يكون سبحانه الحمد مهد أنت أدق الحق باتها من حق يعني حق باتها ووعدك بلن كاغنا ووعدك يبوها غنا حق حق يبوها يعني إلهي مثل الله يبوها شنو يدنو يبوها ثم هذا يعني سوها قادي وحق وأرن دبو أن ضي لهاي ومعنى وقولك هذا الكاغنا الله حق حق وحاسبنا وحق أو وحقيقة أن بيني جريوي ولقاؤك الله كلا كاغنا حق وي إن نقول كل ما نمر كان جيري ونكذب أن نقول إمام دوننا وحق أيضا وادب أن بين كسر والجنة الجنة حق يدنا بين معه والرن والنار نارتنا حق وحقيقة والساعة قيامتنا حق يدنا واحد والنبيون النبي يدنا صادر سينا حق يدنا واحد ومحمد محمدنا حق صلى الله عليه وسلم في الدنيا سأل الله مرعب النبي يدنا واقليا يعني يعني من الله الدنيا لسي اللهم الله يولك أديك أيان أسلمت كوه جانسني وعليك الدشارة أيام توكلت تلصى وبك أديك أيام آمنت كرمي وإليك حقا أيام أنبت أولاتي وبك أديك أمبان درتابا خاصمت كدوديا هذا المرن يضوب قلنا أديك أمبان كوهي لنا يا الدين تابه لا أنوه لنا يا أدوديا ومعنى وبك أديك خاصمت كدوديا وحجري أسود السيبا كدوديا وإليك حقا أيام حاكمت أسوح مسجيا هذا نقصوا إنان يعني عدء أي أرنا بحمر سنة cid kale toon gartayda u geysanaya ma jirtee adiga iyo kitaabkaa soo dejiyay sharcigaa soo dejisay baan gartayda u keensanayaa meel kale la aadi maayo mana xaakamta anta adigu rabbunaa rabbiga naas wa ilayka xaggaaguna almasiiru aayuhu ahaaday almasiiru meesha loo ahaanayo ee lagu dambayn doonana waa xaggaago cid walba adiga unbay ku imaan doontaa ee fakfir lii ilaahu ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday oo dembi ah iyo wamaa akhartu waxaan dib marsaday waxaad hormarsatay waa waxa intaad loo shay aad samay waxaad dib marsatayna waa waxaad samaysay markaad geeriyatay kadib ee dembiga lagu qoray oo markaad geeriyatay kadib dembi baa lagu qoray ha waxaad ka tagtay oo dembi ah oo weli lagu sii lagu sii dhaqmayo oo dadka aad u jidaysay waa lagu qoray ilaa qiyaami saaca weligaaba qabriga gal saas macana haddaad dadka macsiyo u jidaysay oo ummad ilaahay oo meel degan oo alla adeecaysa intaad u timaado aad macsiyo uun adigu jidaysood u bilowdo oo lagaaga daydo qabriga gal baad seegaya boqol qubuur haddaad gasho meesha unbaa lagugu qori macnaha wax alla wixii kaa dambeeyo dhan cid kastoo kaaga daya marka waxa kaa dambeeya dembiga gadaal ka imaan doona waa waxaad ka tagtay ee lagaaga sii dayanayo xumaanta macna ayib wamaa asrartu iyo waxaan qarsaday iyo wamaa aclantu waxaan muujisay waxaan layla ogeyn oo anigu un ogaan iyo waxaan muujisay oo layla ogahay wamaa iyo wamaa shay dembi anta adigu aclamu aad tahay mid ogaal badan bihi isaga minni aniga adiga ogaal badanta wax badanoo waxaa jirta dembi ood gashayoo aada halmaanto laakiin ilaahay ogyahay sooma dembi midaad isleedahay dembiba ma aho ilaahay uu ogyahay inuu dembi yahay baa jirta marka mid badan oo iigu xogaalsan tahayna anigu si aanan la soconin ilahu iga dhaaf wey macna anta adigu almuqadimu ka hormariyaa tahay ciddii la hormariyey adaa hormariyay wa anta adigu almuakhiru mid ku dib ridaa tahay ciddii dib loo ridayna adaa dib riday a wax walba midkii aakhare iyo wanaag lagu hormariyay adaa hormariyay kii arrintaa laga dib ridayna adaa ka dib riday ninkii adduunye lagu hormariyey adaa ku hormariyay kii laga dib ridayna adaa ka dib riday kii dib dhacana oo daahana adaa daahiyey kii hormarana allah adaa hormariyey saas wey macna أنت أدق إلهي كان عبد يباطا لا إله من حق لغو عبد مجر إلا أنت أدق مويان ولا حول حالة ولا قوة إيه حق صونا مجران إلا بك أدق مويان حالة أن وحقوق أفسلنا إيه حق أن وحقوق أفسلنا نبنا ملي إلا إنا لا أدق فكال ما يسلم مويان فاتح معنا إلا الحق إيه حالة أن هاي نوابد إلهي نسيه صمع إنت هاي نبوا إن لي نسيه هدو إلهي نجا عفظه أما أوسن إنه بكال ما ينبوا وحبا قبل ما يان وحبا قبل ما يان طيب انت على كل شيء وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد